أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al'andalus kuwooda ugu doorka roon ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka turkiga xilli ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaas maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa adeegyo kala duwan oo howlo caafimaad ah ka sameeyey deegaannada wilaayadaas khilaafka u dhexeeya madaxda maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sii xoogaystay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey wasiir ka tirsan maamulkaas buundadii degmada buurdhuube ee wilaayada gedo ayaa go'day kadib roobab xooggan oo ka da'ay degmada iyo biyo badan oo uu keenay webiga jubba munaasabad lagu soo watinayey dufcadii koowaad ee ka qalinjebisay macadka khadiija binti khuweylad ayaa ka dhacday deegaanka doodaale ee wilaayada baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka turkiga xilli ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaas sida faahfaahinta warka uu ku eegayo walaalkeen xaadis cabduqaadir wararka ka imaanaya dalka turkiga waxay xaqiijinayaan in mid ka mid ah hoteelada magaalada istanbul ee waddankaasi lagu arkay meydka ruux soomaali ah iyadoona xooga dheeraada laga helayo arrinkaasi meydka laga helay gudaha hotelka ayaa ah qof haweeney ah oo lagu magacaabi jiray ayaan maxamed dhoobo waxaana haweeneydan dilkeeda loo adeegsaday kashawiito warar kala helaya waxay intaa ku darayaan in dilka haweeneydaas lagu eedeeyey ninkii qabay oo isagana soomaali ah laguna magacaabo axmed kaasi oo markii meydka xaaskiisa laga helay hotelka ay isagana xireen islamarkaana xabsiga dhigeen booliska magaalada istanbul haweeneyda meydkeeda la helay iyo zawjkeeda ee lagu tuhunsan yahay dilkeeda ayaa maalmo ka hor ka yimid magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana dilkaas si aada uga naxay soomaalida ku dhaqan dalka turkiga muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayey dilalka dalka turkiga loogu geysanayo soomaalida halkaas ku dhaqan waxaana xusid mudan in dadka soomaalidah lagu dilo inta badan dalalka caalamka haba ugu badnaadan dalka koonfur afrika iyo waddamada reer galbeedka mahadsanid xaaris maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa adeegyo kala duwan oo howlo caafimaad ah ka sameeyey deegaanada wilaayadaas warbixinta warka waxaa inuu eegayaa walaalkeenna cabduqaadir maxamed rabbaani dhakhaatiirtan oo in dhowaalaba adeegyo caafimadeed oo tabarucaad ah ka waday degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo gabagabeeyey mashruucii dawaqaybinta ahaa iyadoona dad fara badan ay ka faa'iidaysteen hawshaas deegaanka yokoyow oo ah halkii ugu dambeysay ee lagu soo gabagabeeyey mashruucan ayaa sheegay in ay wax weyn ka faa'iidaysteen adeegyada caafimadeed ee loo sameeyey qaar ka mida bukaanadii wax loo qabtay oo la hadlay warbaahinta al-andalus ayaa yidhi sareesangeedan leere yowkoyow geega musliminta daawaga dhiibaayed angumahadyaynaa hadda waa lagu eedey daawo fara badan weeda aniga kureekaan weeda kureekaan weeda sanadii lama bilowda jar saaso daawadan qaadi lama sharo bilaayseyaane daawo udurshay waliba qaandhihayt qaandhihayta saaso an walihaay lutoloo haay daawo ilaahay si isticmaal aleere ilaahay inti daawooyinka darlay rajeeyahay gaaladaa la jibiireed mujaahidiinta galantee korali weelalaha gaaladaa la jibi hamiin yaraa baa ka tuugahay anamaaimaileray xasan sheegmad yaliere iyowkooyowa rooga deegaanka iyowkooyow maybuaha ilaahay kheyrsiya daawona na siiyey walaalaha muslimiinta mujaahidiinta ilaahay kheyrsiya daawo fayl iyana siyan deegaankayna iyowkooyowaha an horta jilboogan ihi mahoogan ihi malaari i tiifow waladha oo baaray alxamdulilaahi daawidaya wadha isi may markan inkado'ayna guud ahaan walaalaha muslimiinta arrantan ahay iska hilqaameno beesanananinkufadahayna ilaahay dartis maragna walniinsi ay ma inka do'aayana ini adowsho ilaahay jibi iyoon ilaahay korkaweel taasa ma aragna biidinillaahiya anka do'aayan tan kale annilaybam eh walaalayn haata daawili ihinsi oo haamale oo ma aragna hataa idallanka seeday way habbaaray dhiigga lahakuqaaday garabka waa lakugiliyey way baaray eeda laftarshe daawila hasiyay markan reeda insha allahu intaas dhan naxariistaas dhan muslinka lukele lan inti dhakhtara ira haba idiita iilase walaaleha imbar haamale indareere korn ada iraas muslimiinta dhakhaartiirtoo laku hele laakiin dhakhtar maaragne dhakhtar gaala may ku helo muslimiintana siyan ilaahay korkaweel ilaahay nin reeji ilaahay maaragne cadowshoo jibi saasa lenna markan reede in alla anti walnasiidi ilaahay maaragne ejarsho mukudhumi unayna daawudina nasii daawo khayr qabta alla niinka weel mayl oo haaye faruntortow degankayniyo kuyow mahool oo haay ee hoobe jamaado haada dhiiga dhiiga maho oo ka baxe hoostu unta eh yow jiruday mayl isiyay daaw ah daaw ma isiyay muslimiinta oo walayd daaw la beesmarogan maya laglaan lisiyaa mujaahidiinta maynka do'aa intay gaalada ilaahay ibi mujaahidiinta ilaahay gaalanta korkuweela yaanka do'aa galamayka habaareye rashi rushaasi roobay riyaan ragaalati lamakero kunkorlantori afar asar horti afar birka daba seeti ilaahay kuweel dawaqaybinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bakool uu ka sameeyey deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada wilaayada ayaa waxay kusoo beegmaysaa xili bulshada ku dhaqan gobolka bakool ay u baahnaayeen adeegyadaasi caafimadeed ee hufan mahadsanid rabbaani khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedka ashahaada la dirarka ah ee somalilan ayaa sii xoogaystay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey wasiir ka tirsan maamulkaas faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeenna casaam carafaad waxaa maalinbaa maalinta kasa dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan maamul goboleedka ashaadla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan oo ka mid ah maamul goboleedka gaalada ay ka dhistay gudaha dalka soomaaliya khilaafkan ayaa sii xoogaystay markii madaxweynaha maamulka somalilan mursadka lagu magacaabo muuse biixi uu xilka uu ka qaaday wasiirka maalgashiga ee maamulkaas mursad cabdi cismaan dhagaweyne oo ahaa wasiirka xilka laga qaaday ayaa eedeen u jeediyey mursad muuse biixi isagoona xusay in xilka laga qaaday arrimo ku aadan gobolka owdal oo isaga uu ka hadlay in laga qaado xilka maadaama aan danihii gobolka owdal ee anigu aan ka soo jeeday aan ka shaqaynayay in xilkan lagaga qaadana aad baan horta ugu faraxsanoo ka aamusi mayno taa aan maanta ka hadlaya ah inay ree owdal ay wax ka maqan yihiin mar kastaba habeen iyo maalin anigu waan aaminsanay waan in aaminsanaan doono wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalkii bilooyin ka hor ka dhacay degmada laascaanood ee gobolka sool waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex jira madaxda somalilan iyadoona maamulkaas ashaadala dirirka uu cagta saaray wadadii burburka mahadsanid casaam buundada degmada buurdhuube ee wilaayada gedo ayaa go'day kadib roobab xooggan oo ka da'ay degmada iyo biyo badan oo uu keenay webiga jubba faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya inay go'day buundadii degmada buurdhuuba oo ka mid ah goobaha uu maro webiga jubba kadib markii halkaasi ay ka da'een roobab mahiigaan ah iyo biyo xadaaf ah oo uu keenay webiga jubba sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday degmada buurdhuuba ayaa muujinaya in gebi ahaanba ay go'day buundadii degmadaasi dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay lala'sanaa gebi ahaanba buundada dibna loo xaqiijiyey inay go'day buundadii waan aragnaa way duuntay buundadiina buundadiina waatana waa midaan idin muuqato buundadii buurru waatana buurru buunda malaha waa buundadii labaad oo ku taalla gobolka gedo oo ku go'da biyaha xadaafka ah ee uu wado webiga jubba waxaa ka sii horreeyey buundadii degmada baardheere oo iyaduna go'day isbuuc ka hor taasoo keentay inay kala go'aan bulshada ku dhaqan degmada baardheere ee uu webiga u qaybiyey labada daan hadda waxaa laga cabsi qabaa in iyaduna ay go'do buundada degmada luuq oo ka mid ah buundooyinka ugu waaweyn ah gobolka gedo taasoo biyaha webiga uu keenay ay dusheeda marahayaan mahadsanid abuushayba ugu dambayntii munaasabad lagu sagootinayay dufcadii koowaad ee ka qalinjebisay macadka khadiija binti khuweylad ayaa ka dhacday deegaanka doodaale ee wilaayada bay sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan munaasabadan ayaa lagu soo gabagabeynayay dufcadii koowaad ee macadka khadiija binti khaweylad ee ka furan deegaanka doodaale oo ah deegaan hoostaga degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay qaar ka mida gabdhihii daaciyaadka ahaa ee macadka loo soo xiray ayaa soo bandhigay qaybo ka mida duruustii ay qaateen muddadii macadka uu u furnaa عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وفي السنة العاشرة من البعثة مات أبو طالب ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا ونالت قريش منه صلى الله عليه وسلم ما لم تنل في حياة عمه أبي طالب باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يا أيها الذين آمنوا دولك يلين برمينو tuubuu toobasheena ilallaahi ilaayegshay toobatan tooboona suuxan ey saadiqan dhabeh casaa rabbukum rabbigiin mayba xaqiiqo keeya an yukafirakum minisan dhaafo cankum isin hegin sayi'aatikum xumaantin wayudkhilakum isingiiliyo jannaatin jannooyin oo tajrii dareeraso min taxtihi hoostiya lanhaaru webiyaala yowma maalin waylaa yuqsilaahu allan hoojiyaane annabiya nabag iwaladiina macahu nabag ilaayahaanilajari nuuruhum nuursho yascaa dareere bayna aydiihim moortiyo iwa biaymaanihim midgiyaalshe yaquuluuna ma eraayana rabbanaa rabbigayniyow atmim lanaa nin dhammaystir nuuranaa nuurkayn waqfir lanaa ilaahaw nin dhaaf dembigayn innaka ad ilaahayow calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun alliheboodeeta أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا macadka khadiija bintu khawaylad oo ah macad soo saara gabdhaha daaciyaadka ah ayaa ka furan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada kuwaas oo qaarkood macalimiin ka ah macaahidda ka furan wilaayada aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abu xasan warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh